bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay guddiga doorashooyinka dadban in ay dadaalkooda isugu geeyaan sidii doorashadu ay ugu dhici lahayd wakhtigii loogu tala galay iyadoo dhinaca kalena madaxweynuhu uu ka hadlay siyaasadda soomaaliya oo gashay weji cusub shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey ka qaybgalka dhismaha dhammaystirka maamulka hirshabeelle magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa mar kale dagaallo dib uga qarxeen iyadoo ay soconayaan dadaallo xooggan oo nabadeed oo lagu doonayo in dagaalada lagu joojiyo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka denmark ayaa baaq u diray dhinacyada ku dagaalamaya magaalada gaalkacyo oo ugu baaqay in si deg deg ah dagaalladaasi ay ku joojiyaan munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay kooxo ku guulaystay tartanka isboortiga ayaa lagu qabtay magaalada xudur ku dhowaad soddon la haysta oo ay sii daayeen kooxo burcadbadeed soomaali ah oo haystay muddo ku dhow shan sano ayaa lagu wadaa maantay in la geeyo dalka kenya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliimo ismaaciil xaliimayarey ayaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika uga qayb gashay shir looga hadlayay arrimaha doorashooyinka afrika qodobada dibadda ee subaxnimadan raadiyo muqdisho idiin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa ku gacan sayray baaq waa ku gacan sayray codsi kaga yimid dalka turkiga oo ku saabsanaa in turkiga uu ka qayb qaato dagaalada lagu xoraynayo magaalada mowsil ee dalkaasi ciraaqa magaalada xalab ee dalka suuriyana dagaallo ayaa mar kale dib uga soo cusboonaaday kadib markii muddo ay ka jirtay xabaddoojin la doonayo in howlo bani'aadannimo lagu gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhibaataysan ugu yaraan toddobaatan qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen lixdan iyo laba kalena ay dhaawacmeen kadib shil tareen oo ka dhacay waddanka kameruun
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo axada taarikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ugu baaqay guddiga doorashooyinka dadban in ay dadaalkooda isugu geeyaan sidii doorashadu ay ugu dhici lahayd wakhtigii loogu talagalay madaxweynaha oo ka hadlayay munaasabadii caleema saarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ku booriyey guddiga doorashooyinka in dadaal xoogan ay geliyaan sidii doorashada ay u dhici lahayd wakhtigii loo qorsheeyey
dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiyada doorashooyinka heer deegaan gobaal oo dhammaantood dadaallo xoogla ugu jiraan waktigii la qabtay inay waxdhaca dowladda federaalka ah maalin in ay doorashada dib u dhacda raalliga madiya welig horeyn ugamaan ahayn haddan ugama ahayn waxaan ku boorinayaa guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiyada doorashooyinka heer degma in ay xoogooda iyo caqligooda iyo awoodooda isugu geeyaan doorashada waktigeeda inay dhacdo si saxa ay u dhacdo si daah furan oo la wada arkayo lagu wada qaracsan yahay u dhacdo laakiin aanay waktigeeda kadib waxa aad iyo aad ugu celcelinaya waa waktiga waktiga inaanay dib uga dhicin oo waktiga loogu talagalay baarlamaanka federaalka inuu isu yimaado maalintaasi sidii loo qoondayay waktiga loo qabtay inay dhacdo oo aanay dib uga dhicin haddii aan la yidhaahay
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu ka hadlay siyaasadda soomaaliya oo gashay weji cusub iyadoo madaxweynuhu uu sheegay siyaasadda soomaaliya fikirkii markii hore laga haystay in uu ahaa meel ay ka cararaan dadka waxgalka ah iyo dadka aqoonta leh laakiin hadda ay noqotay meel ay usoo tartamaan ma dhahayna wax walba boqolkiiba boqol sidii loogu talagalay oo sax a waayo waa qurxan yihiin boqol boqol waayo ma dhahayna laakiin waxaan dhahaynaa oo aan ku ad adagnahay horumaraan samaynay horayaan u soconnay waa ku adadkaanayna waana dhahaynaa waana aaminsannahay inaan muxoogahay sidaa ayada waxaa noo dhiman oo inaan boqolkiiba boqol sax noqonana waa berrida soo socoto waayo haddii alla yidhaahdo oo aan rabno oo aan rabno in ay berri qurxoon oo lagu naaloodo ay noqoto siyaasadda dalka meel laga cararo oo dadka fi- fiican aanay tegin waa garanaynaa
dhinaca kalena shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey ka qaybgalka dhammaystirka maamulka hirshabeelle ee lagu dhisayo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheenna cabdishakuur cusmaan ayaa nooga soo diray magaalada beledweyne qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyn oo aanan la kulannay ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan maamulka cusub ee hirshabeelle ee dhowaan la dhisay bulshada ayaa waxay kula taliyeen maamulka cusub ee hirshabeelle inuu ka shaqeeyo sugidda amniga horumarka iyo cadaaladda si bulshada ku nool deegaanada labada gobol ay horumar u gaaraan u sheegayaa in wadooyinka burbursan ee hiiraan in ay dhis- uu dhiso madaxweynaha hiirshabeelle cali cabdulaahi cusable waana soo dhaweynaynaa aadaan loogu faraxsan yahay cali mashaarkiisa sida loo arka beledweyne aada loo aad baa loo- aad u maadsan magacaygu waa axmed cali xuseen geelisuga ku nool degmada beledweyne waxaan si aad iyo aad u soo dhoweynayaa xafladda caleemasaarka ee ka dhacday degmada jowhar ee madaxda ka soo qayb gashay ugu horeeya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha kale oo dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ee axmed ee, sayid aadan maxamuud sayid aadan aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa anoo ku sugan degmada beledweyne Ee, waxaan leeyahay maamulka hiirshabeelle ha guulaysto hambalyo hambalyo hambalyo cali cabdulaahi cosable aad iyo aad aan u soo dhoweynaynaa gobolka hiiraan ayuu ka soo jeedaa waa nin fiican oo mutacalim ah aqoon-yahan ah kala wadi karo labada gobol kana shaqayn kara nabadda waxaan ugu baaqayaa cali cabdulaahi cosable inuu ka shaqeeyo awalan nabadda inuu ka shaqeeyo Ee, labada bulsho oo ku nool degmada beledweyne iyo degmada jowhar wax isdiidan oo ilaahay uuntay ma laha laakiin shacabka kala shakiga ha laga saaro dadkan waa dad isla dhashay oo walaalo ah ee, ummad oo muslimiin ah oo isku jinsiyad ah dad aan isku jinsi ahayn ayaa wax isku darsado tirsan fanaaniinta gobolka hiiraan ee degmada beledweyne maamulka cusub ee hirshabeelle oo maanta lagu caleema saaray jowhar aad iyo aad ba- baan u taageersannahay haddii aan nahay fanaaniinta gobolka hiiraan maamulkaas waxaan jecelnahay in uu la soo xiriiro ama uu la shaqeeyo fanaaniinta gobolka hiiraan ayaan rajaynaynaa si oo maaragtay maamulka uu si fiican uu wacaga dhigto hadda waxaa waaye waqti cusub uu ku jiraa marka waxaan jecelnahay ma- maamulkaas inuu fanaaniinta uu taageero hirshabeelle waxaan kula talinayaa in ay ummadda ka dulqaadaan isbaarooyinka dul haysta waxaana jecelnahay waanu boqolkiiba boqolna ku soo dhoweynaynaa maamul cusub oo wanaagsan oo gobolka wax u qaban doona iyo ummadda soomaaliyeed magacayda waxaa la yidhaha maxamed khaliif tugow waxaan joogaa beledweyne waxaan rabaa in aad u soo dhoweeyo xafladda caleemasaarka mudane madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cali cabdulaahi xuseen guudlaawe Ee, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo si qaas aan ugu hambalyeeyo dhammaan marti sharafta ee, madaxda kala duwan mudane xasan sheekh maxamuud ee, ergeyga gaarka qaramada midoobe michael kittin ee muxuu ahaay xildhibaanada qaranka wasiirka arrimaha gudaha urur goboleedka igaad jaamacadda carabta hiirshabeelle oo lagu soo doortay magaalada jowhar waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waan soo dhoweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhoweynaynaa waan taageersannahay annaga haddaan nahay ree hiiraan een, dhallinyarada ku nool gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa maamulka cusub ee hirshabeelle een, waana la shaqay doonaa soo dhoweyntani ballaaran ee bulshada ku nool magaalada beledweyn ay u muujiyeen maamulka hirshabeelle ayaa waxay imaanaysaa xilli maanta magaalada jowhar lagu caleema saaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle cabdishakuur ismaan cali s n t v beledweyne
wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in saakay dagaallo mar kale ay magaalada qaybo ka mida dib uga bilowdeen iyadoo welina ay soconayaan dadaalada xooggan ee nabadeed ee lagu doonayo in dagaaladaasi la joojiyo haddaba wariyaheenna cabdirasaaq maxamed axmed oo gaalkacyo nooga soo warrama ayaa wariyaheenna rooraaye dhowaan arrintaasi ka waraystay
wadanka shaakal ayaa waxaa dadka magaalada galkaawe mar kale ku waafajisteen dhawaaqa rasaasta taasoo ka dhacisay galbeedka xaafada garsoor taasi oo muddooyinkii u dambeeyeen ay ku dagaalamayeen ciidamo ka tirsan kuwa galmudug iyo puntland israaheeda shaakal ayaa iyadu sidoo kale imaanaysa xilli shalay gelinkii dambe dagaal xoogan oo laisku adeegsaday qoryaha waaweyn ee milaasiyada iyo kuwa kale darandari u dhaca ay ka dhacaan halkaasi inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmi ee ka dhashay dagaalkaasi ayaa haddana waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed oo soo kala gaaray labada dhinac waxaa waqooyiga koonfurta magaalada gaalkacyo ku dhacay malaafiya iyagu ay soo kala rideen maamulada ciidamadoodu taas oo waxyeelooyin u geystay qaar kamid a dhismayaasha ku yaala magaalada gaalkacyo sidoo kale la dhaawacyo iyo dhibaato kaweyn ay kasoo gaareen dad shacaba ma jiraan wax dadaallo nabadeed ama waawaan xilligan ka muuqanaysa magaalada gaalkacyo waxaana inta badan magaaladu ay tahaatan mid haawanaysa kadib markii ay ka barakaceen dadkii ku noolaa waxaa keliya oo aad meelaha qaar ku arkaysa dadka alkeelaa islamarkaana u badan dhalinyaro iyo rag waxaa magaalada biniahaanba isaga baxay carruurtii iyo haweenkii waxaana magaaladu ay haatan la idhiinaysaa colaadaha iyo xiisada coladeed ee ka taagan muddada ka badan labada toddobaad ma la ogyahay marka tirada dadka ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay ee magaalada gaalkacyo iyo kan saakaba inkastoo aan la xaqiijin karin tirada rasmiga haddana waxaa sida aan ka helin la xoogaala ay sheegayaan in ay kor u dhaafeen tirada geerida dagaalkii shalay ilaa toban ruux halka dhaawacuna uu gaarayo in ka badan soddon kuwaas xaaladooda caafimaad lagu dhaway isbitaalada koonfurta iyo waqooyiga marka sidoo kale waxaa jira dad iyagu warleen xaaladooda oo ay malaafiya meelo kasti ugu tagtay marka lama qiyaasi karo tirada rasmiga ee shalay dhimashada dhaawaca dagaalkaasi balse xogaa ugu dhowdhow waxay sheegayaan in tirada dhimashada ay kor u dhaafeen toban ruux dhaawaca ilaa soddon iyo uu gaaraya wax dadaalo nabadeed oo xiisada lagu qaboojinayo ma ka soconayaan magaalada gaalkacyo odayaasha iyo waxgaradka iyo culimaadiinku mar kasta waxay jeedinayaan baaqiyo nabadeed oo ku aadan joojinta colaadaasi balse ilaa iyo haatan waxaan arrin rasmi aan ka gaarin si colaada loo debin lahaa ama haddana go-aano rasmi aan ka qaadan maamulada galmudug iyo puntland oo iyagu xilligan ay ku xiran tahay inay debiyaan colaadaasi arrintuna waxa ay ka baxda faraha waxbaradkuna arrintan fuus ayay ka taagan yihiin xilligan maadaama aysan maamulada u dhalimayeen hadallada ka soo baxaya waxgaradka culimaadiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo beesha caalamkaba
dhinaca kalena jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka denmark ayaa iyana jeedinaya baaq ku aadan in la joojiyo dagaalada ka soconaya magaalada gaalkacyo waxaana dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya jaaliyaddu ay ugu baaqeen in nabadda ay qaataan haddaba warbixinta warkaasi waxaa denmark nooga soo diray wariyaheena sahre sheekh maxamuud cali
xaflad ballaaran oo ay soo agaasimeen guddiga sare ee qurbajoogta soomaaliyeed ee denmark ururada aan dowliga ahayn ee magaalada ows iyo madaxa tababarada maareynta mashaariicda d r c master axmed cabdiraxmaan dharbaaxo ayaa lagu qabtay caasimada labaad ee ows ee dalkan denmark xafladani ayaa waxaa kasoo qayb galay suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud axmed oo ka mid a salaadiinta aadka uga olooleeya nabadda soomaaliya kaasoo booqasho gaaban kusoo gaaray wadamada norway iyo denmark sidoo kalena xafladda ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoon-yahano waxgarad culmaaudiin iyo haweenka u olooleeya nabadda ee ku nool magaalada ows xafladani oo ujeedkeedu ahayd baroordiiq iyo baaq nabadeed oo ku wajahan dagaalada kasoo cusboonaaday magaalada gaalkacyo ayaa dhammaan dadkii ka hadlay xafladda waxa ay sheegeen inay si aad ah uga xun yihiin dagaalada kasoo cusboonaaday gaalkacyo islamarkaana ugu baaqayaan maamulada galmudug iyo puntland inay si deg deg ah ku joojiyaan dhiigga dadka walaalaha ah ee daadanaya ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamuud qani oo wakiilka ah dhammaan soomaalida ku nool dalka denmark ayaa halkaasi ka akhriyay baaqa nabadeed waxa uuna u qornaa sida tan annagoo ah soomaalida ku nool dalka denmark waxaan baaq nabadoon ka diraynaa dagaalada ka socda gaalkacyo si gaar si guudna geyiga soomaaliyeed oo dhan waxaan codsanaynaa kow in si deg deg ah dagaalka loo joojiyo laba in si deg deg ah dadka guryahooda iyo magaalada loogu soo celiyo lana gargaaro saddex in si deg deg ah ciidamada magaalada iyo hareeraheeda looga qaado afar in odayaasha culmaaudiinka waxgaradka iyo kuwa samaha jecel arrinkan ay u istaagaan laguna taageero shan in arrinkan gaalkacyo ay reer gaalkacyo oo qura iyo inta samahooda jecel buddhigo u noqdaan nabadeynta iyo wada noolaashiyahooda afar in maamulada dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland dowladda federaalka amisom igad bulshada caalamka iyo saaxiibada soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan xalinta dhibaatadan iyo fulinta qodobada baaqan ku xusan iyo wax alaaliya wixii nabadda iyo wada jirka hagaajinaya toddoba in nabadda iyo nabadeynta loo hiiliyo af iyo adinba dibad iyo gudaba Sh- sideed i- in allaah la xasuusto oo la duceysto wax sanna lagu duceysto insha allah gunaanadkii xafladda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka soo jeediyey suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud axmed wuxuuna ugu baaqay jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool wadamada kale inay sidan oo kale soo jeediyaan baaqan oo kale wuxuuna ballan qaaday inuu gaarsiin doono baaqani dhinacyada isku haya gaalkacyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay wariyaheena sahre sheekh maxamuud cali lahaystayaal lix iyo labaatan la hayste oo muddo shan sano ah lagu haystay qaybo ka mid a soomaaliya oo ay sii daayeen kooxihii burcadbadeeda ahaa ee haystay ayaa lagu wadaa maantay in la geeyo dalkaasi kenya lix iyo labaatankan la haysta oo muddo ku dhow shan sano lagu haystay xeebaha soomaaliya ayaa dhexdhexaadiyayaashu waxay xaqiijiyeen in la sii daayey dadkani la qabsaday ayaa waxa ay la socdeen markab yar oo lagu magacaabo m v nahab tree waxaana la qabsaday oo laga qabsaday meel ku dhow xeebaha jasiiradda sesheles bishii maaj sanadkii laba kun laba iyo tobanka ilaa iyo xilligaasi waxaa la sheegay in lagu haystay qaybo ka mid a xeebaha soomaaliya waxaa la sheegay markii dambe in uu degay markabku hase yeeshee shaqaalahani oo u dhashay wadamo dhacabariga asia la keenay qaybo ka mid a soomaaliya gaar ahaan dhul miyi ah in lagu haayay dadkaasi lahaystayaashan ayaa waxay yihiin kuwii ugu wakhtiga dheeraa ee ku jira gacanta burcadbadeeda soomaalida ilaa sanadkii labada kun dadkani lahaystayaasha ah oo gaaraya lix iyo labaatanka qof ayaa kasoo kala jeeda wadamada ah cambodia china taiwan indonesia philibiin iyo vietnam si kastaba ha ahaatee koox kooxaha sii daayay dadkani lahaystayaasha ah ayaan ilaa iyo hadda la xaqiijin in ay qaateen madax furasho iyo in kale hase yeeshee lahaystayaashaasi la sii daayay ayaa maantay waxaa la gey doonaa dalkaasi kenya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliimo ismaaciil xaliimo yarey ayaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxay kaga qayb gashay shir looga hadlayay arrimaha doorashooyinka afrika iyadoo sidoo kalena la kulantay jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika haddaba warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena cabdulaahi maxamuud amiin qorshe qaranka soomaaliyeed xaliimo ismaaciil xaliimo yari oo maalmahan socdaal shaqo ku joogtay dalka koonfur afrika ayaa waxa ay ka qayb gashay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ay kasoo qaybgaleen madaxweyneyaal hore oo xilal kasoo qabtay qaar ka mid ah dalalka afrika xaliimo yari gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa la hadashay warbaahinta qaranka waxayna sheegtay inay shirkan looga hadlayay arrimo dhowra oo la xiriira doorashooyinka weliba madaxda qaar ee dastuurka dalalkooda wax ka bedela si xilalka ay u sii hayaan meeshaan waxaan u nimid safarka ku saabsanaa inaan ka qayb qaadano shir shirkaasoo saldhigiisa uu ahaa arrimaha doorashooyinka Een, waxaa isugu yimid wadamada afrika oo dhan geedooda doorashooyinka waxaa kaloo yimid een, akademika dadka ah oo jaamacadaha profesoorada ka ah oo arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda ka qora wax ka qora kana dhiga waxaa kaloo isugu yimid een, civil society ku mashquulsan markaas doorashooyinka arrimahooda waxaa kaloo isugu yimid muxuu ahaa een, qaybaha kale ee la xiriiri kara een, doorashooyinka xubno ka haya afrikada kala duwan
marka uu soo dhammaaday shirkani waxa ay kulan la qaateen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada johannesburg waxa ayna kala hadleen xaaladda dalka iyagoo ku dhiirigeliyay inay wax bartaan inta ay joogaan gudaha dalka koonfur afrika ummadda soomaaliya oo dhalinyaro u badan runtii waxay ahayd aada u farxad leh dhalinyaradaasoo wejigooda farxad ka muuqatay iminka bushuuc badan ugu beertay oo dalalnimo ka muuqatay soomaalida iyo waxqabadkeeda iyo inay isbedelaan aad ugu huuhan weynaa ku hanweyn runtii ee, inay waddankooda ugu laabtaan caashe cabdulle siyaad oo ah gudoomiyaha ururka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda dumarka oo ka mid ahayd wafdiga caalamiga ah ee halkan uga qayb galay shirka ayaa dhankeeda waxa ay dhallinyarada ugu baaqday inay dalkooda dib ugu laabtaan si ay uga qayb qaataan horumarka ka jira soomaaliya waxaan aada ugu faraxsanahay horta inaan la kulmay dhallinyarada fair south africa especially uh, johannesburg uh, dhalinyaro maasha allah firfircoon uh, wadan jecel ayaan meeshaan kula kulmay Een, dhalinyaradaasna waa mustaqbalka iyo wadankeena Een, waxa soomaaliya dadka ugu badan hadda waa dhalinyarada marka waxaan rajaynayaa iyagoo wax soo bartay iyagoo fikrada kala duwan oo wadamada ay wada joogaan Een, inta fiican ka soo qaatay inay wadankooda kusoo noqdaan
munaasabad amaalmarino lagu guddoonsiinayay kooxo ku guulaystay tartanka isboortiga ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee gobolka bakool taasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba weriyaha nooga soo warrama magaalada xudur maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warka noo soo diray munaasabadani oo ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen wasiiro ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka bakool iyo ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayaa waxay ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinayay kooxihii iyo shakhsiyaadkii mutaystay tartamo bahda isboortiga loo soo gabagabeeyey ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha isboortiga degmada xudur cali cabdiraxmaan cali karyare wuxuuna ka warbixiyey heerka isboortiga haatan uu marayo degmada hundur dhanaga isboortigeeda aan kuliyadii timadi hore waa in la bilaabay barnaamij badan oo liiska day oo dhaqaayl ku bilaaway goobdareeri markii dembe wali aan helna ilaahay niisaamahay intii oo hay-adan d d g barnaamijkii galyaha la galna hool badan i dhar i qoobo i boloonyaalin sheento ununa horunka dhiirgelin dadkii keel kooxyahay umadi hor afar kuwa shan kuwa hahay inti ku bada anagoo juniors ee wuxuu kale oo ku sii guudo dadweyne ilaa siya sagaa kooxda nagdaan gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin ahmed oo ka hadlay munaasabada ayaa isboortiga ku booriyey in ay ilaaliyaan anshaxa iyo kala dambeynta isboortiga sports million ku baahan yihin anshax iyo nidaam iyo kala dambeyn ayuu ku baahan yihin way ballinaa isdhexgalka bulshada ku madarte isjeelanta bulshada ku madarte ani maanaa laka saatab la sheegayaa garoonka oo maanaa kubadda ani maanaa dadweynahaas warsadan dadka maanaa ayaano madi soodeen oo meeli gala oo badeel dareeru dula mihiraan ani taas wayba ku madartaan dhiirigelinta shacabka yoonato maanaa isdhexgalka bulshada ku madarte gabagabadii munaasabada waxaa hadallo kooban ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane jibriil maxamuud aadan wuxuuna sheegay in isboortiga uu qayb ka yahay xanashada amniga iyo isdhexgalka bulshada
sbortiska muhiimad badana leeye isdhexgalka bulshadu marka hore mayna ku qayb qaaday amniga ku qayb qaade lanka dhalinyaraga eh oo enerjiga haya mayan baahanyahay ini may leedahay ismashquuli ama la mashquuli haddii walbaradoona dhinaca walbarashada garab la kasii haddii usatim oo ama naadin delo sportsena garab la kasii haddii may leedahay dhinaca ciidanka jaroona garab la kasii may waa intaasoo dhanna mayba ku qayb qaadayaan amniga ku qayb qaadayaan mayna ka jartee bulshada isdhacgalja iyo kubacja ama horumarja ay ka jartee runtii dareema kortaan isdhacgalkii ama may leedahay horyaalkii ka dareeri banaadir deegaanadan koonfur galbeed tiimkii lagu diri waa tiimkan kaligiidoayo waay mayna sababi way sababay yoon abaabulsanayna iniskiirinayna saddexda gobol maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku gacan sayray codsi kaga yimid dhinaca dowladda turkiga oo ku saabsanaa in turkigu ay ka qayb qaataan dadaalada lagu xoraynayo magaalada mowsil ra-iisul wasaaraha ciraaq waxa uu sheegay in ciidamada ciraaq iyo maleeshiyaadka la shaqeeya ee magaalada ku sugan ay ku filan yihiin in magaaladaasi ay xoreeyaan waxaana uu sheegay in faragelintaasi ay tahay mid awood lagu muujinayo ee aanay ahayn mid looga qayb qaadanayo sifaynta maleeshiyaadka daacish wararka ka imaanaya dalka suuriyana waxa ay sheegayaan magaalada xalab ee wadankaasi oo in muddo ah go-doonsaneed in mar kale dagaallo ay shalayto dib uga bilowdeen kadib markii saddex maalin ay magaaladaasi ka jirtay xabad joojin la doonayay kaalmooyin bani aadanimo in lagu gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhibaataysan xabad joojinta bani aadanimo waxa ay ka dambeysay markii ruushku arrintaasi ay ku dhawaaqeen dowladda ruushka ayaa dhinaca cirka duqaymaha la geysanayo waxa ay ka gacan siisaa ciidamada waa ciidamada xukuumadda suuriya kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya dalka britain fadhigoodu yahay waxa ay sheegayaan in sabtidii shalayto dagaaladu ay mar kale dib u bilowdeen waxaana jira cabsiyo la qabo oo ku saabsan in gargaarka bani aadanimo dadkii mudnaa la gaarsii waayo sababo dhinaca ammaanka awgood ninka la yidhahdo ismaaciil cabdalla oo ka mid a dadka degan magaalada xalab oo qayb ka ah koox mutadawiciina oo lagu magacaabo kooxda koofiyaha cad ayaa waxa uu sheegay in uu arkayay furumaha hore ee dagaalka oo madaafiic kusoo dhacaysa islamarkaana ay u suurtageli weysay kooxahaasi in xataa ay daadgureeyaan dadka wax ku noqday duqeymahaasi dalka cameroonna waxaa lagu soo waramayaa tirada dhimashada shil tareen oo halkaasi ka dhacay inay gaartay ilaa toddobaatan qof tirada dadka ku dhintay shilkaasi oo maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay ka dhacay wadankaasi cameroon ayaa la sheegay inay gaarayso toddobaatan qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay lix boqol oo kale tareenka shilku uu ka dhacay ayaa waxa uu isaga safrayay labada magaalo ee lagu kala magacaabo duwala iyo yonde waxaana la sheegay in ay isku dhaceen baabuurka in markaasi tareenku uu qallimay kadib markii ay la soo diristay dhibaato la xiriirta buundadii uu marayay oo roobab ay gooyeen qaybo ka mid ah tareenka ayaa la sheegay in aad rarka looga badiyey oo la saaray rakaab dheeraada taasina ay keentay oo dhibaatadaasi ay ka qayb qaadatay baaritaano xoog leh oo arrintaasi ku saabsan ayaa ka soconaya waddankaasi cameroon madaxweynaha dalka cameroon paul bia ah ayaa waxa uu boggiisa facebooka ku amray hay-adaha dowladdu in ay gacan ka geystaan sidii loo caawi lahaa dadka ka badbaaday shilkaasi warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imanayay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa warka waxaa soo saaray maxamed cali axmed ruuraaye anigoo axmed faarax kaatimow ayaa idinla socodsiinayay dhinaca farsamadana waa cabdisalaan mukhtaar ciddi warka iyagoo uu seegay isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka helaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho .net